بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن كسورة الصافات بان كجرنا ينمنكي كفد نوبي جيتك إلهي أيري إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين marka shayaadiinta madaxeeda yaa arkay sidee buu u egyahay waxaa weeye dadka yaa maskaxdiisa waxay ku waxay ku jirtaa waxay iyagu ictiqaadiyeen oo muxuu ahaay ay iyaga ictiqaadkooda ay ka heleen waxaanu ognahay in muxuu ahaayey ay malaa'igta ay u haystaan inay qurux badan tahay sidaa daraaddeed haweenkii suuratu yuusuf waxay yidhaaheen qulna xaashaa lilaahi maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariim malagna iyagu ma ayna arag laakiin ictiqaadka dadka inay malaa'igtii qurux badan tahay ayay u haystaan tanna waa sidii oo kaleo shayaadiinta inay wax xun afka oo jeexan oo timo taagtaagan lahoo fool xuno sidaasaa loo ictiqaadsan yahay marka waa sidii oo kale oo waa kuwan hadda qaar xataa naftooda buraaqdii nebi maxamed xambaartay baan soo sawirinay ku dhahayo inkastoo waxaas uuna bannaanaynba marka buraaqna ma ay arag marka ay faras qurux badanoo madaxana dadka ah ay soo sawireen marka waa ictiqaadka sidaa ah weeyaan marka wuxuu yidhi innahaa iyadii shajaratun geed weeye kaana kaana waxaa weeye dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin fa innahum gaaladii la aakiluuna bay cunayaan minhaa shajaratu zaquun bay ka cunayaan fa maali'uuna way buuxinayaan minhaa shajaratu zaquumkii albutuuna calooshay ka buuxinayaan albutuuna caloosha ayay ka buuxinayaan humma markaa ka bacdi inna lahum waxaa u sugnaaday calayhaa shajaratu zaquumkii oo calooshii gubaya oo calooshii ay ka buuxiyeen la shawman badhax oo min xamiim biyo kulul ah yay haddana ku sii cabbayaan humma inna lahum waxaa u sugnaaday calayhaa shajaratu zaquumkii korkeeda la shawman badhax kuwa lagu dheehay oo min xamiimin biyo kulul ah humma markaa ka bacdigeed inna marjicahum meeshay u noqonayaan waa la soo daajine la ila aljaxiimi jaxiimadii weeyaan humma inahum inna marjicahum la ila aljaxiimi meeshay u noqonayaan oo ay joogayaan waa jaxiimta marna waxaa lagu aroorin biyo kulul mar waxaa lagu aroorin jaxiimta mar waxaa lagu aroorin zaquum iyo biyo kulul saasaa loo loo wadwadayaa maxay sidaasoo dhan ugu dhacday marka dadkan innahum kuwaasi alfow way heleen aabbaa'ahum aabbayaalkooday heleen daalliina oo baadi ah oo waa kuwii lahaa ainnaa la taariku waxaawe ainnaa la taarikuu aalihatina lishaacirin majnuun waa iyagii odhanayay wixii ilaahay aan aabbayaashaana aan ka helay miyaan adiga kuu dhaafaynaa waa kuwii odhanayay marka ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaalaa innahum alfow waxay waxaasoo dhan ku muteen aabbaa'ahum aabbayaalkood bay heleen daalliina oo baadiyaysan bay aabbayaalkood markay baadidii ayay kaga daydeenoo fahum iyaga fii aathaarihim raadkoodii yay yuhracuuna ku degdegayaan raadkii aabbayaalkooda ay hayeen hiddihii iyo dhaqankii iyo caadooyinkii oo xumaa oo gaalnimada iyo macaasida ahaa kiibay ku degdegayaan fahum calaa aathaarihim yuhracuun walaqad xaqiiqee dalla waxaa baadiyoobay qablahum kuwan reemaka hortooda agharu alawaliina kuwii dadkii hore ee badnaana sidaasoo kaley u gaaloobeen oy u baadiyoobeen walaqad xaqiiqee dalla waxaa baadiyoobay qablahum hortooda agharu alawaliina kuwii hore badigooda agharu alawaliina kuwii hore badigooda ayaa muxuu ahay gaaloobay walaqad arsalnaa walaqad dalla qablahum akharu alawaliina walaqad arsalnaa waan diray fiihim dhexdooda waxaan ku diray walaqad arsalnaa waan dirnay fiihim iyaga dhexdooda mundiriina kuwa digaya ayaanu dirnay walaqad arsalnaa waan dirnay fiihim iyaga dhexdooda mundiriina kuwa digayo ayaanu u diray ee fandur fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay cidhibtooda sidee bay noqotay bal fiiri meeshan waxaa la rabaa qisaskii ambiyada in la bilaabo marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa walaqad dalla waxaa baadiyoobay qablahum kuwan hortooda agharu alawaliina baadiyoobay oo waxaa qoomkaagan ummadihii hore way baadiyoobeen walaqad arsalnaa waan dirna fiihim ummadaha hore dhexdooda mundiriina kuwa oo digayo ayaanu muxuu ahaayey walaqad arsalnaa fiihim mundiriina kuwa digayo oo rusul ah oo fara badan oo cadaabka ilaahay uga digo markaasay baadidii bay ku madax taageene fandur bal fiiri nebi maxamedow kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digay ciribtooda sidii ay ku dawaysay masiirkoodii wuxuu ahaa bal fiiri baa yidhi soo lama halaagin ilaa cibaadallaahi ilaahay addoommihiisii ma ogiye almukhlisiina oo ilaahay cibaadada u saafi yeelay ow almukhlasiina oo muxuu ahay la saafi yeelayoo waxaa weye ilaahay loo saafi yeelay oo ilaahay daacadiisa loo saafi yeelay markaa kadib kuwaa mukhlasiinta iyo addoommaha ilaahay iyo ambiyadii intii raacday halkan waxaan ka gelaynaa qisasulambiyaai waxaa looga jeedana waan garanaynaa marka qisasulambiyaai waxaa looga jeeda waan garanaynaa waxaa weeye nabiga oo la sabir siinayo kuwa isaga la joogay iyo nabigaba inay xidhibta dambe iyaga sidii kuwa horeba ay u guulaysteen iyo gaaladan in loo cagajugleeyo walaqad xaqiiqe eh naadaanaa waxaa noo dhawaaqay buu ilaahay nuuxun nabi nuux baa yaa noo dhawaaqay fala nicma waxaa wanaagsanay almujiibuuna kuwii wax ajiibay ayaa wanaagsanaaday waa naxnu annaga weeyuu yidhi ilaahay laamtan waa la dhaarto wallaahi baan ku dhaartay wabillaahi waxaa nagu waxaa waxaa istighaasa binaa waxaa gargaar naga doonay nuuxu nabi nuux markay qoomkiisii ay ay diideen ayay wuxuu ahaay yuu ilaahay u dhawaaqay yoo wuxuu yidhi muxuu ahaayey waa la iga adkaaday sida suuratu inshiqaaq aan ku arki doono annii maqluubun fantasir buu saasuu yidhi marka wuu noo fala nicma almujiibuuna ilaahay cadamadiisa iyo kibriyihiisa annaga ayaa aqbalay marka sidaasuu ilaahay noo sheegayaa wanajaynaahu waanu badbaadinay iyo wa ahlahu ahalkiisii min alkarbi kurbadii baan ka badbaadinay waxaa weeyaan wanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi karbadii alcadiimi ee weynaa ayaan ka badbaadinay wajacalnaa waxaan ka yeelay duriyatahu ubadkiisiina humulbaaqiina kuwii baaqi ayaanu ka yeelay wanajaynaahu nabi nuux waan badbaadinay wa ahlahu ahalkiisiina waan badbaadinay min alkarbi alcadiimi kurbadii weynayd oo duufaankii ah waanu ka badbaadinayoo waxay ahaayeen baalay siddeetan ilaa waxaa weeye oo beyna rajulin wa mar'a wajacalnaa waxaan ka yeelay durriyatahu ubadkiisii oo iimaanka ku badbaaday oo doonida fuulay hum iyaga keligood albaaqiina kuwii soo haray oo ardadan ku soo haray markii qoomkiisii la halaagay sidaa daraaddeed baa nebi nuux waxaa loo yidhaahdaa waxaa weeye abulbashar athaani abubaka aabbihiisii labaad weeye maxaa le nebi aadan markii laga soo tago isaga la soo gaaray oo dadkii ay gaaloobeen waxaa dadkii kale waa la halaagay ilaa intii isaga ehelkiisa ahayd oo doonida ku badbaaday ma ogiye markaasay isdhaldhaleen wa taraknaa waannu kaga tagnay calayhi korkiisa fil aakhiriina kuwa dambe waxaan kaga tagnay salaamun nabadgelyo calaa nuuxin nabi nuux korkiisa ahaato filcaalamiina caalamka waxay ammaan wanaagsan oo baaqi u ah khalaa'iqda aad waxaa weeye oo aan kala go'aynin innaa annagu kadaalika sidaa yaa najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalana sidaasaan yaan u abaalmarinaa innahu nabi nuux min cibaadinaa addoommaha naga ayuu ka mid yahay almu'miniina oo mu'miniinta ee mukhlisiinta ilaahay cibaadada u kaamil yeelay iimaankiisa yaqiintiisu ay kaamil tahay kuwaasuu ka mid yahay uma markaa ka bacdigeed aqraqnaa waxaan maashaynay alaakhariina alaakhiriina kuwii kale oo isaga diidayna waxaa weeye ilaahay naartuu ku shubay biyihiibu ku yuu ku qarqiyey subxaanahu wa tacaalaa waxaa weeye marka wax u oynayo iyo wax raadoo laga hayo midnana ma jiro wa inna min shiicatii waaka marka wa inna min shiicatii kuwa ay isku ay isku waxaa weye isku shiicada yihiin ama ay isku garga ay isgargaarsadaan ee isku tolka iyo isku qoomka ay yihiin wa inna min ansaari nuux waxaa ka mid a wa inna min shiicatii kuwa isaga la xidhiira ee waxaa ka mid a liibraahiima nebi ibraahim baa ka mida id waqti ka sheekee jaa'a uu yimid nebi ibraahim rabbahu rabbigiisuu biqalbin qalbi buu ula yimid saliimin oo nabadgalay oo mukhlis oo shirki iyo shaki mid walba ka magangalay id wakhti qaala uu yidhi liabiihi aabbihii iyo wa qowmihii qoomkiisii maadaa tacbuduuna maxaad caabudaysaan aabbihii aazar iyo qoomkiisiiba wuxuu ku yidhi bal ii sheega waxaad caabudaysaan aifkan been aalihatan ilaahyaal oo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa ah miyaad turiiduuna doonaysaan waa been idinku aad dhoodhoobteenoo baatilehe ma waxaasaad wax ku falaysaan ayuu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ibraahiim famaa dannukum maxaad u malaynaysaan birabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigooda maxaad u malaynaysaan famaa dannukum birabbi alcaalamiin intaa markuu uu gutay dacwadaa oo sidaa uu ugu jeesjeesay oo muxuu ahaay uu sidaa u sheegay waa tawbiiq waxaa weeye maxaad u malaynaysaan birabbi alcaalamiina inuu idinka tegayo idinkoon idinisaan idin ciqaabin haddaad isaga khayrkii aada caabudaan maxaad ka filaysaano famaa dannukum birabbi alcaalamiin markaasuu fa nadara wuu fiiriyey nadratan fiiro ayuu fiiriyey fi nujuumi xidigaha ayuu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi markaa fiiri aayadda waxbaa ka horreeya oo waa waxaa la joogay maalin oo ciida oo ay rabaan inay bannaanka u baxaan oo ilaahyaalkoodii ay u dabaaldegaan na soo raac bay warkaalo na soo raaco soo bax ibraahiimow si uu uga hadho oo ilaahyaalkana uu u jebijebiyo iyagana xidigaha ay caabudayeen yo wuxuu iska dhigay wax xidigaynayo markaasuu cirka fiiriyey markaasuu yidhi anigu waan waxaa xidiga wuxuu tus waxuu moodayaan inuu xidigaha uu ka aqriyey u sheegeen inuu jiran yahay fa nadara nadratan fiira ayuu fi nujuumi xidiguhu fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi innii saqiimun anigu waan jiranahay isagoo ku canaantay ilaahay khayrkii inay caabudaan yo wuxuu doonay inuu tuso asnaamtooda inayna waxba taraynin waxna ayna dhibaynin nafc iyo dur inayna midna lahayn wuxuu doonay inuu gooni la noqdo si uu u burburiyo si uu u joogi lahaa oo uga hari lahaa inuusan ciiddooda u raacin yuu cirka fiiriyey sida caadaadkooda sidii iyagoo xidigaynayo wuxuu tusinayaa inuu xidigaynayo kale markaas sidaasay muxuu ahay innii saqiimun waan jiran doonaa haddii aan idin raaca ayuu yidhi beenna ma oho oo waxaa weeye waa sarbeeb oo way bannaanta ahoo wixii sharci ah waa loogu sarbeebi karaa siduu nabigeenna u yidhi inna fi lmacaariidi sarbeerta waxaa ku sugan la manduuxatun cani ilkadibi wax beenta lagaga baxsan karo ayaa ku sugan buu yidhi way ka tageenoo fatawallow waa jeedsadeen canhu nebi ibraahim xaggiisa way ka jeedsadeen mudbiriina iyagoo daba jeedinayo faraaqa markaasuu u baxay oo wuu u dusay ilaa aalihatihim ilaahyaalkoodii ayuu u dusay oo intay ciid ay tahay oo waxaa cunno kala duwan ay hortooda dhigeen way sii barakayn doonaan iyaguna way cunayaan markaan annagu soo noqonnana iyagoo barakeeyey baan u iman doonaa saasay iyagu isleeyihiin markaa wuu u tegayoo surca ayuu aaday fa qaala wuxuu ku yidhi ilaahyaalkii alaa ta'kuluuna maad cuntaan cunnadan la idinsoo hordhigay maad cuntaan buu yidhi waxay ahaayeen inay hortooda ay cunno badan iyo qurbaan si ay u barakeeyaan markaasuu yidhi maa lakum maxaa idin sugnaaday oo laa tantiquuna aad la hadladihiin su-aasha aan idin weydiiyey maxaad uga jawaabi ladihiin haddee maxay ka jawaab dhagax la qoray oo meel yaallo indha cadcad miyaa wax ka jawaabaya faraaqa markaasuu u dusay calayhim korkooda darban inuu ku garaaco bilyamiini gacanta midigtaa maxaa gacanta midigtaa xoog badanoo ciilka u qaba ayaad ka garaynaysaa marka waxaa weeye darban bilyamiini faraaqa ilaa aalihatihim ilaahyaalkoodiibuu u dusay faraaqa calayhim korkooduu u dusay darban garaacido bilyamiini uu gacanta midigtaa ku garaacay fa aqbaluu way soo qaabileen iyagoo ciiddoodii iyo meeshii ka soo muxuu ahaay ka soo noqday ilayhi ilaa ibraahiima yasifuuna iyagoo oo degdegayo oo ordayo ayay muxuu ahay sooayay soo noqdeen fa aqbaluu ilayhi yasifuun iyaga oo didayo oo ordayo oo qaarba qaarka kale uu riixayo ayay soo noqdeen markaasaa waxay yidhaahdeen wayxaka naxnu nacbuduhaa wa anta tukasiruhaa waryaa annaguna miyaan caabudaynaa adigana miyaad jejabinaysaan qaala markaasuu wuxuu ku yidhi atacbuduuna miyaad caabudaysaan maa tanxituuna waxaad idinku qorteen miyaad caabudaysaan wallaahu alle yaa khalaqakum idin abuuray iyo wamaa tacmaluuna waxaad camal fasheen waxaan ilaahyaalkan aad qorteenna ilaah baa abuuray wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna jalla wacalaa khalaqakum wa khalaqa camalakum iyo kula alashyaai makhluuqatun lahu kayfa sideebaad makhluuq aad u caabudaysaan ood allihii khaaliqana uga tegaysaan soo caqli ma lihidiin saas ayuu yidhi wallaahu khalaqakum maa tacmaluuna marka xugun bay soo saareen qaaluu waxaa yidhi ubnuu u dhisa lahu ibraahiim waxaa waye qaalu bnuu lahu bunyaanan dhis u dhisa oo fa alquuhu ku rida filjaxiimi intaad deyr weyn soo wareejisaan oo dab ka buuxisaan oo ku shidaan oo ku shidaan intaasoo wakti fa alquuhu filjaxiimi waxaa waye jaxiimada naarta hurayso ku rida ayay yidhaahdeen fa araaduu waxay la dooneen bihi nebi ibraahim kaydan shirqool bay la dooneen fa jacalnaahum waxaannu ka yeelay al asfaliina kuwa hooseeya aakhariya adduunkaba oo wixii ay samaynayeen wax alla waxay ka heleen maleh fa araaduu bihi kaydan fa jacalnaahum alasfaliina waxaa waye makri iyo shirqool yay ibraahim la dooneen iyo inay dilaan ilaahay baa ka badbaadiyey wa jacalnaa bardan wa salaaman calayhi wa jacalnaahum aladalliina almaqhuuriina kuwa laga adkaaday oo arrintoodii ay fuli weyday ayay noqdeen iyagii intaa markay soo dhacday nebiyullaahi ibraahim waxaa uu abaalguday calayhi assalaam waxaa uu abaalguday ilaahay subxaana wa tacaala uu isaga daraaddii iyo diintiisa daraaddii uu dadkii dhalay iyo kuwii la dhashay iyo waddankuu ku dhashay iyo meeshuu yaqaanay buu yuu haajiray sida nabigeennaba uu haajiray oo u jeclaa mako yuu meeshii oo joogay ciraaq ahana wuu ka soo haajiray ilaahayna markaasuu dad oo hadduu diinta ilaahay daraaddeed u haajiray dad ilaahay diintiisa kor u qaado ambiya ah yuu ilaahay ka beeray wa qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim innii anigu daahibun waan tegayaa ilaa rabbii rabbigay baan aadi ilaahay daraaddi baan u hijroon ayuu ka wadaa ilaa rabbii rabbigay baan aadaya sayahdiini wuu i hanuuninayaa sayahdiini wuu i hanuuninayaa markaasuu ilaahay baryay oo ku tawasuloo ilaahay wuxuu yidhi rabbi rabbigayow hablii ii hibee min asaalixiina owlaad saalixiina ilaahu ii hadiyee oo ii hibee buu yidhi ilaahay baa u hibeeyo fabasharnaahu waanu ugu bishaaraynay bighulaamin wiil xaliimin oo muxuu ahaaye dulqaad badan ayaan ugu bishaaraynay waxaa lagu sheegay inuu yahay saddex jamaca allaahu lahu fiihi bishaaraatun halaatha bashaaratun annahu ghulaam horta waa wiil wa annahu yabluqu awaanan inuu qaangaariyo intaana wuu gaari doonaa wa annahu yakuunu xaliiman waxaa mid dulqaad badan buu noqon doonaa waxaana u badan yihiin tafaasiirta in wiilkan loo hadiyey ee xaliim lagu magacaabay inuu yahay addabiix ismaaciil oo muxuahay la gowracay fabasharnaahu bighulaamin wiil baan ugu bishaaraynay xaliimin oo dulqaad badan ayaannu ugu bishaaraynay bighulaamin xaliim ayuu ilaahay ugu bishaareeyey fabasharnaahu bighulaamin xaliimin ayaan ugu bishaaraynay buu idhi falammaa balaga markii uu gaadhay uu wiilkii gaadhay macahu maca abiihi aabbihii isagoo la socdo assacya inuu socdo oo raaco oo waa meesha carruurta loogu jecel yahay oo aabbihii uu masaajidka iyo suuqa iyo meel walba u raacayo waxaa weeye qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiow innii anigu araa waxaan ku arkaa filmanaami hurdada waxaan ku arkaa ru'yo waxaan ku arkaa annii adbaxuka anigoo ku gowracaye e fandur maxaa fandur fiiri maadaa taraa maxaad ku talinaysaa ee kula quman saasuu yidhi marka nebi ibraahim waxaa weeye siirada iyo culimmadiiyo kulligood waxay yidhaahdaan waxaa weeye horkan dabiixani waa ismaaciil sida culimmadu ay yidhaahdeen ay u badan yihiin inkastoo nimanka kale ee reer bani israa'iilna ay yidhaahdaan bighulaamin xaliimin waa waxaa weeye waa ismaaciila waa isxaaq isxaaq weeyay yidhaahdaan adigu calaa kulli xaal waxaa weeye markii uu ilaahay wiilkii duqnimo lagu siiyey oo u weynaaday oo waxaa weeye saddex iyo toban sano uu jiro oo baaluqna uu gaarina ilmaha meeshay ugu qurux badan yihiin ugu macaan yihiin oo aabbahoodna ay la soconayaan unbuu ru'yo arkay culimmadu waxay yidhaahdeen innii araa araadan waxaa weeye waa ficil ma mudaaric weeye waa wax kol walba soo noqnoqonayo waxaa ka muuqataa layidhi markii hore wuu arkay markuu arkay ayuu iska dhegatiro yidhi waxaan armu wax kala yihiin markaasaa habeenkii dambaa lagu soo noqday haddana sidii oo kale haddana mar labaad baa lagu soo noqday haddana sidii oo kale ayaa dhacday markaa inuu wiilkiisii u sheego lagama maarmaan bay noqotay marka ru'yada ambiyadana waa waxyi waxaa kaloo culimmada ay aada uga hadleen nebiyullaahi muxuu ahaay ibraahiim jacaylka wiilkiisa ayaa meel weyn qalbigiisa ka degay marka ilaahay wuxuu doonay subxaana wa tacaala qalbigiisa inuu jacaylka ilaahay iyo ikhlaaskiisa uu khaalis u noqdo marka sidaas weeyaan wuxuu idhi yaa bunaya innii araa fi lmanaami waxaa weeye ru'yada waxaan ku arkaa annii anigoo adbaxuka ku gowracaye e fandur bal fiiri maadaa taraa maxaa kula qumanoo maxaad aragtaa amarkaa ka waran marka aabbihii wuu la showray marka showridda iyo wadatashiga inaan meelba lagaga tegaynin qiimihiisa ayaad arkaysaa jawaabtii ugu ficnayd buu bixiyo qaale wuxuu idhi yaa abati aabbow ifcal fal samee maa tu'maru waxa lagu farayo satajidunii waad ii heli doontaa in shaaa allaahu ilaahay hadduu doono min alsaabiriina kuwa dulqaadana dulqaadka badan anigoo ah yaad ii heli doontaa buu yidhi in shaaa allaahu min alsaabiriin kuwa dulqaadanayo anigoo aad arki doontaa yaa abati wuxuu idhi ifcal fal maa tu'maru waxa lagu farayo satajidunii waad ii heli doontaa in shaaa allaahu ilaahay haddii uu doono min alsaabiriina anigoo sabrayo ayaad ii heli doontaa marka waa isku waafaqeen falammaa aslamaa markay hoggaansameen labadii aabbihii iyo wiilkii oo watallahu uu legday liljabiini dhinaca uu u legday ilaan in la gowraca meesha ma ahayna imtixaanun bay ahayde yaan wanaadaynaahu u qaylinay ayaa ayaa ayaa ibraahiimu ibraahiimow qad xaqiiqee sadaqta waad kaga dhabaysay waad rumaysay alru'yaa ru'yadii waad kaga rumaysay waxaa weeye innaa annagu yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'yaa innaa annagu kadaalika sidaas yaa najzii u badbaa yaan muxuu ahay ugu abaalgudnaa almuxsiniina kuwa samafalay saasaan ugu abaalgudnaa waxa waxaan shiddadii waan kaa faydnay wiilkaagana lama gowracayo maxaa yaele muxsin oo dhan ilaahay baa faraj u fura subxaana wa tacaalaa sidaas weeyaan innaa kadaalikamuxsiniin inna haadaa kanna oo muxuu ahaayey oo aad ilaahay uu kugu imtixaanay oo wiilkaaga inaad gowracda ah lahuwa kaasi albalaa'u musiibo weeye almubiinu oo cad ilaahay baa qiray ilmahaagii adigu aad dhashay oo kuugu horreeyey adigoo duq ah oo hadda soo kordhayo saddex iyo toban sano jiro oo meel walba kuu raaciy oo kula sheekaysan war bir soo qaado oo kaala gowrac inna haadaa kaasi lahuwa albalaa'u imtixaan weeye almubiinu oo cad wafadaynaahu waanu furannay waa la furay bidibxin mid la gowraco cadiimin oo weyn ayaanu ku furannay ilaahay baa wan soo dejiyey marka iyada oo tawxiidkaa ilaahay ee weynan ka badan iyo nebi ibraahim iyo wiilkiisa sida ay yeeleen yaan ilaa hadda u dabaaldegnaayo udxiyada aanu gowracayno halka iyo diintii nebi ibraahiima an ittabic millata ibraahiima la yidhi ayay salka ku haysaa wafadaynaahu waxaanu ku furannay bidibxin cadiim ibnu cabbaas wuxuu yidhi kabshun cadiim weeye oo jannada lagu muxuu ahay daajiyey waxaa afartan sano qaar waxay leeyihiin waa qurbaankii laga aqbalay haabiil muxuaha ninkii haabiil ahaa laga aqbalay ilaahay baa si og markii qisooyinka ayaa la gaaro waa un ilaahay cilmigeeda loo dhaafo wa taraknaa waxaan ku dhaafnay calayhi calaa ibraahiima fil aakhiriina kuwa waxaaway dambe ummadaha dambe waxaan waxaan kaga tagnay ammaan iyo wanaag wa taraknaa calayhi calayhi calaa ibraahiim sanaa'an xasana ilaa yowmi iddiin ayaannu kaga tagnay salaamu nabadgelyaha ahaato calaa ibraahiima nebi ibraahim korkiisa innaa annagu kadaalika sidaas yaa najzii u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa samafalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa caabudo sidii iyagoo arkayo sidaasaan ugu abaalgudnaa innahu nebi ibraahim min cibaadinaa addoommaha yaga ayuu ka mid yahay almu'miniina ee mu'miniinta ah wabasharnaahu waxaannu ugu bishaaraynay biisxaaqa nebi isxaaq nebiyan isaga oo nebi ah oo min asaalixiina kuwa wa wanaagsan ka mid ah wa taraknaa waxaan ku dhaafnay calayhi korkiisa nebi ibraahiim waxaa weeye calayhi wa calaa isxaaqa nebi isxaaq iyo wa min duriyatihimaa waxaa weeye wataraknaa calayhi fi laakhiri wa taraknaa calayhi wa calaa isxaaqa wa min duriyatihimaa waxaa ka mid a muxsinun ku samafalaya iyo wa daalimun ku naftiisa dulmin doono linafsihi dulmin doono mubiinun oo cad ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa nebi ibraahim waxaan ugu bishaaraynay marka maadaama isxaaq halkan lagu sheegay waxaa kii xaliimka ahaa ee horeen soo marnay inuu ismaaciil yahay bay ku caddahay marka ilaahay wuxuu yidhi wabaaraknaa calayhi wabaaraknaa waanu barakaynay calayhi nebi ibraahim iyo wa calaa isxaaqa nebi isxaaq waan labadiba waan barakaynay barakaati dunyaa waddiin wa min duriyatihimaa ubadkooda waxaa ka mid a muxsinun mid samafali doono iyo wa daalimun linafsihi ku naftiisa dulmin doono yaa ka mid a muxsinku waa huwa almu'min daalimun linafsihina waa kan gaaloobi doono weeyaan waxaa weeye waa fi laayati waciidu lilyahuud waman kaana min duriyatihimaa wa minman lam yu'min bimuxammedin sala allahu calayhi wasalama kuwa aan nebi maxamed rumaynin iyo wa daalimu linafsihi oo yahuudi ah mubiinun oo dulmigiisana cad yahay waxaan kaga soo baxnay qisadii labaad oo nebiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisa ama haddii wiilkiisa lagu daro iyo kuwa la socdaba way ka badan tahay hadda waxaan gelaynaa nebi muuse iyo nebi haaruun qisadoodii walaqad xaqiiqee manannaa waan galladaysanay calaa muusa nebi muuse korkiisa iyo wa haaruuna nebi haaruuna iyagana gallad weyn baanu u gallay buuhi ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaa weeye wanajaynaahumaa nebi muuse nebi haaruun waad badbaadinay iyo wa qowmahumaa tolkooda min alkarbi kurbadii baan kayaan ka badbaadinay alcadiimi ee weynaa wa nasarnaahum waan u gargaarnay fa kaanuu waxay ahaayeen hum iyaguun alghaalibuuna kuwii adkaaday bay ahaayeenoo haalib noqdayoo fircoon iyo jundigiisii way ka adkaadeen haadaa wabillaahi towfiiq